shirkii shalayto walaalo wuxuu ku saabsanaa waxaa soo qaban qaabiyay horta somalia american task force group la dhaho iyo wadaadada ama culimada imaamyada minnesota iyo dadka community leaderska minnesota wuxuuna ku saabsanaa cajal ay soo saareen al-shabaab ayaan dhaweyto oo oo ka hadlayay yani in maraykanka uu kasoo horjeedo muslimiinta maraykanka ah oo muslimiinta maraykanka la dhibo oo yani dhibaato badan ciriiri badan la geliyo oy iyagu marka ay ay iska dhigayaan inay u doodayaan xuquuqda islaamka cajaladaas oo oo keeni karta dhibaatooyin fara badan in yani dadku ay u arkaan muslimiintu inay ay ay mataqaanaa yihiin dhibaato ay ku yihiin mujtamaca dhibaato marka muhiimaddu waxay ahayd ina in in latus dadka gaarsiino message ah yani inay dadkani u hadlin muslimiinta minnesotiya muslimiinta maraykanka midna aynan dhibaatada iyagu create garaynayaan aysan dadka waddanka degan ayna aynan yacni saameynin ama ayna soo gaarin waan gartay task forcekan waa urur aada isku biirsateen haddaad tihiin hogaamiyaasha bulshada ee gobolka minnesota goormaa la aasaasay ilaa iyo haddase maxaa idiin hirgalay hawshii loo aasaasay ururkan dartii so somalia american task force walaal waxaan waa urur bulshada isutegeeda ah waxaa ku jira hooyooyin waxaa ku jira culimo waxaa ku jira dhalinyaro waxaa ku jira dad waxbartay dhinac walba aspect walbao bulshada ka mid ah ayaa ku jira waxaa la aasaasay march sanadkii hadda inaga tegay fikirka loo aasaasayna wuxuu ahaa dhibaatooyinkan soo noqnoqda dhalinyarada sidii loo heli lahaa xalkooda iyo iyo sidii looga salgaari lahaa marka waxyaalo fara badan baan qabanay wixii ugu badnaa hadda qabanay wuxuu ahaa in horteeda dadka la ogeysiiyo yacni mainstream bulshada iyo stakeholderska dadka waddanka u taliya in la ogeysiiyo dhalinyaradanu inu dhibaatadan xagjirka inay yacni ku biiraan mooyaane dhibaatooyin kaloo fara badan baa jira oo gaangisku ay ka mid yihiin oo ciyaalkan istilay ay ka mid yihiin oo kuwa xabsiyada gale ay ka mid yihiin yacni dhalinyaradeennu waa dhalinyaro waxa weeyaan disadvantage ahoo aan mataqaanaa resources badan haysanin marka in horteeda aan community and need assessmentii dadkan inay dhibaato haysato dhibaatadii sidee loo loo xaga loo heli xalka ma loo heli lahaa xalkuna dee hal qof keliya ma haye bulshada dhinac walba qof walba ay wuxuu fikir gooniyu hayaa marka inaan la helo yani hal fikiro meel fikirku isugu yimaado la dhaho war dhibaata ayna haysata dhibaatadii dhinac walba intaan ka fiirino inagu aan xal u raadino intii dad kaleeta intay noo yimaadaan iyagu waxay u maleeyaan xal ay noo keeni lahaayeen waan gartay marka ilaa intii aad iminka jirteen dabcan barnaamijyo kan shalay oo kalea waad samayseen xiriirka aad la leedihiin hay-adda cadaaladda ee gobolka minnesota iyo maamulada qeybaha kala duwan ee gobolka minnesota iyo waxaad codsanayseen inay idinkala shaqeeyaan iyo in kale horteeda xiriir waxaan xiriir la leenahay hay-ad ama tu dowladeed ha ahaato ama tu mataqaanaa hay-adaha dadweyneha ha ahaadaan hay-ado fara badan yacni entity fara badan baan la xiriir la leenahay lana shaqeynaa waxaan ugu weyneyn ku guuleysanay wuxuu ahaa horteeda bal in codkanaga la maqlo oo dhibaatadanada la dhageysto yacni ilaa ama waxaa ugu sarreeya maraykanka dowladdiisa white houseka ilaa iyo white houseka inaan dhibkeenii geynay inaan yacni dadkan dhibaato ay jirto nalaga caawiyo dhibkana qof walba oo hadda intaan intaan jirnay qof walba oon la hadalnana arrintan way soo wada dhaweynayaan dadku focuska naguna keliya ma aha in yacni one percent oo dhalinyaro ahoo ama ama you know ku biiray al-shabaab ama isis ku biiray focuska laga dhigay in dhalinyarada dhinac walba laga fiiriyo every aspect dhalinyaradeennu waa vulnerable waa disadvantage every aspect markaa disadvantage tahayna qof walba oo cadawi yani wuu kaa faa'iideysanayaa marka dulduleeladii laga soo gelayo o dhan every aspect inaan kuwa waxbarashada la kulanno kuwa wasaaradda shaqada aan la kulanno gruub kasta oon la kulanana way soo dhaweynayaan fikirka ah in loo abuuro programs dhalinyarada programskaas oo ay uga faa'iideysan karaan inay noloshooda ay ay horumariyaan marka intaan hadda you know almost sanad bay ku dhowdahayba intaan jirnay yacni waxaad moodaa inaa hawlo fara badanna ay ay ay qabsoomeen hawlo fara badanna conversationna inay bilowdeen meesha dhex isugu yimaadaano bal xal uun hadhowtoola laga dhex heli karo waxaasoo dhan